bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu ma la yustaxyaa min alxaqi liltafaquhi fi اddiin baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baab yahay laa yustaxyaa aan laga xishoonaynin oo min alxaqi xaq ah litafaquhi fahmid darteed la fahmo fi diini diinka la fahmo waxa aan laga xishoonaynin ee xaqa ah si diinka loo fahmo caddaynteediibu u baab yahay baabkan marka waa kalmukhasisi limaa qablahu wuxuu khasisayaa baabkii ka horreeyey oo waxaa ku jirtay alxayaau khayrun kulluhu xishoodka dhammaantiis waa khayr cumuumkaas ayuu khasisaa marka baabkan axaadiidtiisa ayb ama in la yidhaahdo wax takhsiisa ma jire xishoodku ou ka had axaadiidta hore ka had xishoodka ay axaadiidta hore ka hadashay waa alxayaau sharciyu waa xishoodka sharciga ah midka hadda laga hadlaayana wax luqad ahaan ama curfi ahaan dadka qaar ay xishood u yaqaanaan oo aan xishood ahayn oo sharcigu uu leeyahay ka-annamaa waxaani xishood ma aha in laga xishoodana sharciga kuma jirto saasoo kale ay ka dhigan tahay marka qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah xadatanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maalikun can hishaami bni curwata can abiihi can zaynaba ibnati abi salama waa nabiga rabiibadiisa wa umu salama dhashay can ummi salamata radia allaahu canha qaalat jaaءat ummu sulaymin ayaa timid ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ina allaha laa yastaxyii min alxaqi alle xaqa kama xishoodo fahal cala almar'ati naagta korkeeda ma yahay guslun wax qubays ah idaxtalamad haddii ay riyooto dayb oo ay markaas aragto haday riyootay faqaala waxau yidhi nacam haa idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto waa laga rabaa qubays sida ninkoo kale tarjamada iyo xadiidku meeshay iska daboolayaan waxay tahay waxyaabahan oo kale dadku badanaa waa ka xishoodaan luqad ahaan laakiin sharcigu in laga xishoodo ma aha marba haddii diintaadii ay ku xiran tahay oo aad fah diinka fahamkiisu ay ka mid tahay in laga xishoodo ma aha sida umu sulaymba aynan uga xishoonin oo ay nebigu u su-aashay eliba muqadamay samaysato waxay tidhi ilaahay xaqa kama xishoodo ee naag qubays ma laga rabaa hadday riyooto laga yani dadku ka xishoonayaan waa laakiin iyada xishoodkaasi uma ownan diidin inay fahamto diinka walidaalika bacdu ummahaati almu'miniin waxay dhaheen nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fii diinihinna naaga ayaa wanaagsanaaday naagaha ansaar xishood kama uunan celinin inay diintooda fahmaan ayb qaala xadahanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadahanaa shucbatu qaala xadahanaa muxaaribu bnu dihaarin qaala samictu bna cumara yaquul qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa ka mathali shajaratin geed oo kale waay khadraa'a cagaaran laa yasqutu waraquhaa caleenteeda ma dhacdo oo geed caleemaha daadiya ma aha walaa yataxaatu mana daato oo caleemaha ma daadiyo faqaala alqowmu dadkii waxay dhaheen hiya shajaratu kadaa geed heblaayowa hiya shajaratu kadaa geed heblaayowa fa aradtu an aquula waxaan doonay inaan dhaho hiya anaklatu waa geed timiraadka wa ana gulaamun shaabun aniguna waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo wiil dhallinyaro a baan ahay fastaxyeytu waan xishooday fa qaala waxa uu yidhi nebiga hiya annaklatu waa geetimireedka wixii ibnu cumar maskaxdiisa ku jiray ayuu nebigu jawaabay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi وعن شعبة قال حدثنا قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد وxuu ku daray faxadadtu bihi cumara cumar ayaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi low kunta qultahaa haddaad dhihi lahayd lakaana axabba ilaya lakaana wuxuu ahaan lahaa axabba ilaya mid agteyda loo jacayl badan yahay min kada wa kada waxaas iyo waxaas yani cabdullaahi bin cumar waa iska aamusay cumar wuxuu yidhi oo aabbihiis ah maalinkaas haddaad jawaabi lahayd waxaas iyo waxaas inaad jawaabtaan ka jeclaa lahay ayb yani inaad ka xishooto ma ahayn waay waxuu rabaa marka mawhibadiisa iyo waxa ilaahay siiyey iyo nebiga inuu ogaado oo uu uga farxiyo ayb tarjamada marka meeshay ka mudaabaqaynaysa waxay tahay ibnu cumar waa xishooday cumar oo aabbihiis ah oo ka cilmi badan oo ka fadli badanna wuxuu yidhi inaad sheegtaa fiicnaa lahayd oo xishoodkan maahan inaad yacni sidaas oo kale aada yeesho sidaasuu ku yidhi cumar radia allaahu canhu ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa marxuumun marxuum fir qala samictu haabita wahuwa haabit bnu aslam albunani anahu samica anasa radia allahu canhu yaquul jaءat imra'atu ila nabiyi sal l salama naag baa nebiga u timid tacridu calayhi nafsahaa iyadoo nafsadeeda usoo bandhigaysa nebiga oo nebiga inuu guursado rabto faqaalat waxay tidhi hal laka xaajatun fiya waxdana ma iga leedahay yani ma ii guursanaysaa faqaalat ibnatuhu anas gabadhiisaa waxay tidhi damiirkan marka ibnatuhu wuxuu u noqonaa anas faqaalat ibnatu anasin anas yacnii gabadhiisa waxay tidhi ayb marxuum ibn cabdilcaziiz ibni mihraan alcaqaar alumawi abu muxamed albasriyu hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita cayn ayuu ku dhigay aljamaaca caynka ayb faqaalat ibnatuhu anas gabarow dhalay baa waxay tidhi maa aqalla xayaa'ahaa alla yaraan badanaa yacni xishoodkeeda yani naagtaani xishood yaraaw faqaala anas waxa uu yidhi hiya khayrun minki adiga waa kaa fiicanta caradat calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nafsahaa nafsadeeday nebiga usoo bandhigtay oo ummahaatlmu'miniin inay noqoto oo nebiga xaaskiisa noqotay jeclaysatay marka adiga waa kaa khayr badanta waa kaa fiican tahay marka arrintanoo kale xishood inay ka celiso ma ahan oo hadday mar mansiladaa iyo derajadaas ay rabto maahan inay ka xishooto waxaas saasay ka dhigan tahay baabu qowli waana xadiidkan waana soo marnay ayb ayb baabu qowli oo kitaabu nikaaxan kusoo marnay baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga qowlkiisa macnihiisii ayuu u baab yahay yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha adkaynina yani dadka u fududeeya wixii sharcigu ogol yahay ha ku adkaynina shiddada iyo adayga dadka ha ku qaadinina wa kaana yuxibu nebigu wuxuu jeclaa altakfiifa fudaydinta walyusra iyo fudaydka cala annaasi dadka loo fudaydiyo alimaamu طabari waxa uu yidhi almuraadu biاlamri bاtaysiiri waxaa loo jeedaa fii ma kaana min annawaafili mima kaana shaaqan meeshaa marka aada u feeri wixii sunnooyinka ka mid ah ee adag ee markaas dadka ku adag in laga daayo ayb wixii sunnooyinka ka mid ah mimaa kaana shaaqan waa wixii aad u dhibaaya dadka mar haddii awalba sunno ahayd haddana ay ku dhibayso oo dhib iyo xaraj badan aad ka dareemaysid de sharciga xarajka in la qaado u yimid markaad fududahay sameey ayb lianlaa yufdiya bisaaxibihi ila almalal hadaad badsato marka sunnooyinka oo ku dhibaysana waxaa laga yaabaa inaad intaad noogto asal aslanba a ka tegtid sunnada ayb marka haddaad tuka kartid habeenkii shan ragco saddex ragco iska tuka intaas intaad labaatan intaad tukata oo soddon aadan wadi karin ayb wixii sunnooyina waa kaas aw yucjaba bicamalihi fayafayaxbata ama intuu isla yaabo yacni camalkiisa intuu la yaabo oo markaa camalku uu ka buro taas qayb waa sunnadii wa fii maa rukhisa fiihi min alfaraa'idi waxyaabihii faradka ka mid ahaa ee la rukseeyeyna isaguna marka waxaa weeyaan taysiirkeedu waa inaad ruksada qaadato ka salaati alfardi qaacidan lilcaajizi caajisaa tahay ma awoodid salaad faradoo wa inaad istaagto ma awoodid iska fariiso oo nashaad ku tuko waalfitri fi lfardi liman saafara fayashuqu calayhi inuu iska afuro qofka musaafirka safarka ku jiro inuu iska afuro haddii uu dhibaayo soonka wa zaada hayruhu dabari intaasu sheegay wa zaada hayruhu hayrkiis wuxuu ku daray fi irtikaabi akhafi dararayni idaa lam yakun min axadihimaa buddun mas'ale saddexaaday ku dareenoo taysiirka gelayso waxayna tahay laba dhib haddii aan laga maarmaynin midka fudud in la qaato midka fudud in la qaato oo irtikaabu akhafi dararayn taysiirkay ka mid tahay iyadana hadaa tira may midda adagaan qaadana ma la ogola taysiirkay kasoo horjeedaa ayb waalfitri wuxuu yidhi wazaada gayruhu fi irtikaabi akhafi dararayni idaa lam yakun min axadihimaa buddun haddaan laga maarmaynin midkood haddii labadaba aad iska dayi kartid labadaba daa dhib ma la rabee waa hadday qasab kugu tahay inaad mid uun samayso kamaa fii qisati alacraabiyi xaysu baala fi lmasjid ninka reebaadiyaha masaajidkuu ku kaadiyey nebiga iska daaya meeshiisaa joogiy haddii la eriyo maxaa dhacayana laba dhib un mid in la qaata meeshaas inay kaadidu ku koobnaato iyo inuu inta ordo meelaha kale kaadida gaarsiiyo marka midii fududeyduu qaatay nebiga sal l slam ayb xadiidkan marka qaybahaasuu ka bixiyey ataysiir fi nawaafil ataysiiru fi lfaraa'id ataysiiru biakhdi adna akhafi dararayn ayb qaala xadaanaa aadamu whuwa bnu abi iyaas wa kaana yuxibu اtakfiifa walyusra clى اnnaasi qaala xadaana aadam ayb marka akhafu dararaynka labada shar markay qasab kugu noqoto midda fudud markaa qaadato dembi ma aha markaas culamada saasay dhahaan shar ma kuu noqonayso adiga ayb lianna waa ku qasbanaatay midii fududaydna waa qaadatay fii xaqika marka dembi kuma jirtid ninkan sharow qaatay dembi buu ku jiraa ma la dhahaayo ayb fiqiga marka macnihiisuna sidaas waa inaad kala gara karto mafaasida shaygu intuu la egyahay iyo waxyaabahaas ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu can abi tayaax qaala samictu anas bna maliki qaala qaala nabiyu sal l salam yas maya waa soo socda waa kala hormariyey ani kana io horeeya aadam yasiruu walaa tucasiruu wasakinuu walaa tunafiruu dejiya yani walaa tunafiruu ha eriina dadka yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina wasakinuu dejiya walaa tunafiruu dadka ha eriinina qaala xadaanii isxaaqu qaala xadaana annadru qaala akhbaranaa shucbatu can saciid bni abi burdata can abiihi can jaddihi qaal lamaa bacatahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu diray abuu muusa waay wa mucaada bna jabalin iyo mucaad qaala lahumaa wuxuu ku yidhi yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa bishaareeya walaa tunafiraa dadka ha kala eryinnina oo dabcigiinna iyo qaabkiinna dadka ha ku kala eryinnina inaad wax ku adkaysaan wa tadaawacaa ismaqla is-adeeca idinka labadiinaan isla socdo is-adeeca ayb labadooda midba meelaa yaman looga dhiiba xil marka idinka iska dambeeya is-adeeca ayb marka masaladan taysiirku dadku ifraad iyo tafriid uga jiraan ifraadku waxaa weeyaan qolana taysiirkii dhammaydba waa diidan yihiinoo wax ad adag iyo qallafsanaantay rabaan qolana waa cagsigooda oo wixii qofka isagoo samayn karo oo axkaamtii ilaalin karo ayuu leeyahay diinta waa fududaha dhib ma leh ma la rabo marka wixii aad ilaalin kartid ilaahay uga cabso ilaali wixii awooddaada ka batana ruksadeeda qaado ayb qaala abuu muusa abuu muusa alashcari waxau yihi yaa rasuula allah innaa biardin dhul ayaan annagu ku sugannahay yusnacu fiiha lagu sameeyo sharaabun ayaa lagu sameeyaa wax la cabo oo khamro ah min alcasali malabka xaggiisa laga sameeyo yuqaalu lahu layidhaha albitcu sharaab oo bitci layidhaha malabka laga sameeya qabnaa iyo wa sharaabun min ashaciiri yuqaalu lahu lmizru layidhaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waxa uu yidhi kullu muskirin xaraam waa soo marnay idan kitaabulashribaan ku soo marnay alshaahidka hadda yasira walaa tucasiraada qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata can maliki can ibni shihaabin can curwata can caaishata radia allahu canha anaha qaalat maa khuyira rasuulu llahi sal ly salam nabiga lama khiyaar gelinin beyna amrayni laba arrin qadu weligiis ilaa akhada aysarahumaa waxuu qaataa midda ugu fudaydka badan maa lam yakun itman hadduunan dembi ahayn waxaas marba haddaynan dembi ahayn laba arrinna khiyaar loo siiyo midda fudud ayuu qaataa fa in kaana itman hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu dad midka ugu fogaanshiyo badan ayuu ahaanayaa waman taqama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama linafsihi nebiga nafsadiisa uma aarin fii shayin shay qadu weligiis ilaa an tuntahaka in la qararinaayo maahane xurmatullaahi ilaahay xurmadiisa fayantaqima biha lilaah alla uu u aara marka dartiis ilaahay dartii marka uu u aargudo marka ilaa akhada aysarahumaadaas shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa bayaanu daliil calaa butlaani taxliil waxyaabaha hadhow xeeladaysiga keeno waxaa ka mida tashadudka qofku intuu isku adkeeya axkaamta oo ruksada sharciga uunan qaadanin waxaa dhacaya markaasi adkeyntii ma wadi karo shayga hadduu adkeeyo ma sii daa'imi karo isagay ka hor imaanee waa inuu qiil iyo marka luuqluuq iyo raagsado marka qiilka iyo xeeladaysiga iyo luuqluuqa maxaa sababayana tashadud aan booskiisii dhacaynin oo ilaa diinka sideeda haddii loogu dhaqmo waa wax qofka awooddiisa keeni karta wixii awooddiisa ka baxsanna waaba laga dhaafayba qaala xadaanaa abunucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can اlasraq bni qaysin qaala kunaa calaa shaai'i nahrin bilahwaaz waxaan joognay buu yidhi webi geeskiisa ahwaaz meesha la yidhaha ahwaaz eeraan ay hadda ka mid tahay qad nadaba canhu lmaau webigaasoo biyaha ka gureen webi biyaha ay ka gureen geeskiisaan joognay fa jaa'a abuu barzata alaslamiyu ayaa yimid nadlah ayaa magaciisa la dhihi jiray calaa farasin faras ayuu ku yimid isagoo fuushan fa sallaa waa tukaday wa khallaa farasahu faraskiisana waa sii daayey faindalaqat ilfarasu faraskii waa iska tagtay faindalaqat ilfarasu faraskii way tagtay fa taraka salaatahu salaadiisiibuu ka tegey wa tabicahaa waa raacay xataa adrakahaa ilaa uu gaaray fa akhadahaa wuu soo qabsaday marka faraskii ka fakaday ayuu intuu ka daba tegey inta salaaddii ka baxay ayuu soo qabsaday ama isagoo salaadii ku jiro ayuu inta dhowr tallaabo qaadayoo soo qabsaday uma jaaa waa yimid faqadaa salaatahu ayuu dhammaystay wa fiinaa rajulun nin ayaa nagu dhex jiray lahu ra'yun ra'yi qabay ra'yigan halkan waa lagu nakireeyey laakiin kitaabuulcamali fi salaa ayaan ku soo marnay nin oo qabo ra'yulkhawaarij ayuu ahaa nin oo ra'yi khawaarij aaminsan buu ahaa khawaarijtuu ka mid ah ayb halkan marka lahu ra'yun waa la nakireeyey nakiradaasna waxay keeneen macno ahaan taxqiir ra'yigaasaa la xaqiraa nin ra'yi qabay waa xaqiraad ayb ile ra'yi xun waaye fa aqbala yaquulu uu soo jeestay marka ninkaa isagoo dhahayo unduruu ilaa haada shaykhi war odagan feeriya taraka salaatahu salaadiisii buu ka tegey min ajli farasin faras dartiis ayuu salaadiisii uga tegey fa aqbala waa soo jeestay abu barza faqaala waxa uu yidhi maa cannafanii axadun qof ima war iguma adkaynin maa cannafanii axadun qof maunan i canaananin mundu faaraqtu rasuula allahi sal ly salam intaan nebiga faaruqay yanii intii nebiga ou dhintay ka gadaale cid ima eedaynin uu yidhi ima aynan canaananin wa qaala waxa uu yidhi yani diin ma laygu canaananin wa wa qaala waxa uu yidhi inna manzilii aniga gurigayga mutaraakhin mid aad u fog waayo waa durugsan yahay falow sallaytu haddaan tukan lahaa wa taraktu faraskana aan iska dhaafi lahaa lam aati ahlii ila alleyl gurigayga ma aanan imaadeen ilaa habeenkii waxaa laga yaabaa inuu maalin joogo haddaan farastaa iska dayaco gurigeygii kuma noqon karo ilaa habeenkii la gaaro meel dheeru jiraa gurigii marka diinkuna waa fududa inaan inta faraskii ka daba tago soo qabsado yaan salaadeydana iska bilaabo karaa haddaan rabo ayb wadakara annahu saaxiba anabiya sal ly salam abuu barza wuxuu sheegay inuu nebiga la saaxiibay wa ra'aa min taysiirihi nebiga fudaydintiisana inuu arkay yani wuxuu leey nebigaan la saaxiibnay rasuulkiina waa fudaydin jiray yacni wuxuu leeyahay nebigaan arkay nebiguna taysiir iyo fudaydinuu ku dhaqmi jiray mutashadid ma uunan ahayn ayb maxalushaahidka marka meeshaas dambe wa ayb xadiidkana kitaabu alcamali fi salaa ayaan kusoo marnay ayb qaala xadahanaa abulyamaan marka waxaa laga qaadanayaa mar walba dadka ahlu guluwiga ah oo ayagu inay wax walba gunteeda gaaraan jecel oo aan rukhaska sharciga qaadanin ayagaa isdhibaayo ilaahayna dhibkooda wax dano uu ka leeyahay male alle inuu dadka dhibo diinta uma keenin dadku inay diinta qalbigoodana dhisto ayagu ku kala nabad galaan dadka ay la nool yihiin ay ku nabad galaan ayagii dad yacni nadiifa ay ahaadaan ayuu ugu talagalay iyadaa nolol aban ee wax dadka lagu dhibaayo ma aha laakiin dadka ahlu quluwiga waxay ka fahamsan yihiin in dhib ay tahay dhibkaas in loo adkaysto haddana ay tahay maya qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi mar walbana cilmiga waxaa dareemay inuu keenaayo guluwilaan sideeda guluwi jahli unbaa keeno qofaan diintii waxba ka aqoonin ayaa guluwiga iyo jahligu waa islaazimayaan khawaarijtu marka waxay ahayn ajhalu nnaas lanna saxaabadiioo nebiga oo buuxaan ayay waxay isu haystaan in ayagu muslim yihiin saxaabaduna ay gaalo yihiinay u haystaan jaahilnimada ka daran maxay tahay ayb ninkii nebiga la halgamay oo la ammaanay qur-aankii lagu ammaanay ayuu yasayaan cabdullaahi bnu abi awfaa ayaa nin ama wiilkiisa ama nin qaraabo markaas la ahay ayaa dhinaca khawaarijta ka safnaay markaasuu leeyahay wiilkiisa oo aynaan u ahayn malayna markaasu wuxuu leeyahay aabbow kaale soo hijiro cabdullaahi bin abi awfa buu leeyahy soo hijiro annaga noo imaaw gaaladaas ka soo tag soo hijiro markaasuu wuxuu yidhi ahijratan bacda hijratii hijradeydii nebiga aan aaday kadib miyaan mid kale samaynayo ayb waa nin isaga shalay dhashay ayb ninkaana nin yacni soo hijrooday ama yacni nebiga muddo dheer la joogay wax badan ka arkay cilm haddana ma isdhahayaan waa qaldantihiin idinka dad intaan saxaabo hadday idinka dhinac tahay idinka amaa qaldantihiin ma soo gelaysa niyadooda mar walba dadka takfiirka ama mukafiriinta ah waa iska saas ajhalu nnaas iyagaa ah maca daalika haddana iyagaa isla toosa dadkii gaalee u haystaan ayb qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi xaa wa qaala leytu xadaanii yunusu can ibni shihaabin qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutbata ana abaa hurayrata akhbarahu ana acraabiyan baala fi lmasjidi nin reebaadiya masaajidka ku kaadiyey fahaara ilayhi annaasu dadkii baa ku soo laabtay xaggiisa liyaqacuu bihi say ugu dhacaan faqaala lahum rasuulu llahi sal ly slam dacuuhu nebiga wuxuu yidhi ka taga wa ahriiquu calaa bowlihi kaadidiisa ku shuba danuuban min maa'in aw sajlan min maa wadaan biyo ah ama yacnii wadaan biyo ah fa inamaa buciftum muyasiriin walam tubcasuu mucasiriin waxaa laydin soo bixiyey idinkoo dadka u fududaynayo idinkoo cuslaynayo laydinma soo bixiyo ayb tarjamadii axaadiidtan waa iska daahir taysiirkuna meelaha ou galo waa sheegnay baabu linbisaati ila annaas dadka oo loo furfurmo xukunka caddayntiisii u baab yahay wa qaala ibnu mascuudin ibnu mascuud waxa uu yidhi khaala khaaliti innaasa dadka dhexgal haka dhexbixin dadka wa diinaka diinkaagana laasim oo aada uga warqab falaa taklimannahu ha dhaawicin diinkaaga diinkaaga ha dhaawicin falaa taklimannahu min alkalmi min alkalmi ayb kalama yaklimu kalman waayo ayb falaa taklimannahu ha dhaawicin diinka ibnu mascuud wuxuu leeyahay dadka dhex gal oo dadka ha iska dhex saarin diinkaagana ha dhaawicin oo ilaasho ayb saasaa la rabaa marka waadducaabati maca alahli wa baabu ducaabati la kaftanka la ciyaaridda maca alahli ehelka lala ciyaaro xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu tayaax qaala samictu anas bna maalikin radia allahu canhu yaquul in kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama la yukhaaliqunaa inhu shaniye kaana nabiyu sal ly salama nebigu wuxuu ahaa la yukhaaliqunaa mid na dheeho na dhex galo nebiga waana dhexgeli jiray xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo liakhin walaal oo lii aniga ii sugnaaday sagiirin yar yaa abaa cumayr maa facala nugayr nebiga ilmaha yararka waa la kaftami jiray wiil yaroo ila dhashay wuxuu dhihi yaa abaa cumayr abuu cumayrow maa facala nugayr shimbirkaagii ka war shimbir yar ou lahaa ee uu ku ciyaari jiray qooleyda sida ilmaha ugu ciyaaraan oo kale ayuu haysan jiray markaasuu leeyahy abuu cumayr shimbirkaagii ka waran ayb marka xadiidkan fiqi aad u badanaa laga qaatay dhowr mas'alo sodomeeyo gaaraya ayb imaamu lbukhaarina wuxuu ku keeni doonaa kitaabuul adab meelo damboo ka mida ayb ayb qaala marka ilmaha yararka in loo kunyey karo iyo ayaa ka mida saydu almadiina in yacni madiine dhexdeeda sayd lagu samay karo leanna shimbirkan waa lasoo qabtay dabin iyo waxbaa loo dhigay dabcan waxyaaba badana marka laga qaadana masaladan oo u baabaysta alimbisaadu ila annaas ayb qala xadaanaa muxamadu qaala akhbaranaa abu mucaawiyata wa huwa abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim qaala xadaanaa hishaamu can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu alcabu bilbanaati waxaan ahaa inaan ku ciyaarayo gabdho kuntu alcabu bilbanaati yani gabdho oo rasmi ah maaha waa gabdho oo boombala ah oo mariyo ama wax uun laga sameeyey tamaatiil marka ilmaha yaryarkaa gabdhaha yaryar waa loo ogolyahay waxyaabahaas oo kale ilmaha sida loo haysto iyo waxyaabay ku baraneen nafci bayna leedahay daba ayb kuntu alcabu bilbanaati qaar baa waxay u macneeyeen kuntu alcabu bilbanaati maca albanaati ba'day waxay ka dhigayaan baaulmusaaxaba ma ahan laakiin ba'da bimacnaa maca ma aha sida xooga badan waxay tahay bilbanaati waa ba'dii marka isticaano waayo ama yacnii yani gabdhahaasaan ciyaarteyda u kaalmaysanayay waa un ku ciyaarayay ayb cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga agtiisa wa kaana lii sawaaxibu waxaan lahaa gabdho iyaa oo saaxiibaday ah yalcabna macii ila ciyaaraya fa kaana rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu ahaa idaa dakala haddii uu soo galo yataqammacna minhu way ka cararayeen waa iska asturaayeen fayusaribuhunna ilaya nabiga xaggaygu usoo diraayay markuu arko inay xooga cararayaan gabdho yareerna ay yihiin fayusaribuhunna ilaya waa iisoo diraaye xaggaygu usoo diraaye fayalcabna macii markaasay ila ciyaarayeen xalushaahidka marka meeshaas imbisaad ayaa ku jiro caaisha maadaama ay yarayd oo aynan qaangaarin xataa ama yacnii ay ku dhoweyd un qaangaar nebigu waa isaga daayay ciyaartaas gabdhaha ay la ciyaarayso ayb alimbisaatu ila annaas ayaa ku jirto marka mudaacabada iyana haddii tirmidi wuxuu werinaa inuu yidhi nabiga sal ll ly slam in la yidhi innaka tudaacibunaa waa nala kaftantaa markaasuu yidhi innii laa aquulu ilaa xaqan anu waa idinla kaftamaa laakiin xaq maahee wax kale ma dhaho ayb xadiid kalea jira laa tumaari akhaaka walaa tumaasix walaalka ha la doodin hana la kaftamin see loo jamcina marka midkaanna wuxuu leeya aan lala kaftamin nebiguna inuu kaftami jiraa la sheegay waaljamcu baynahumaa ana almanhiya canhu maa fiihi ifraadun aw mudaawamatun calayhi kaftanka in shaqo laga dhigtaa la diida la daa'imo ama in lagu xadgudbo limaa fiihi min ashughli can dikri illaah cayla waxaa ku sugan in laga mashquulo dikriga alleh watafakuri fii muhimaati iddiin qofka hadduu shaqo dhanba kaftan ka dhigto diinka muhimaadkiisii waa ka mashquula inuu ka fakero wa ya-uulu kaiiran ilaa qaswati alqalbi kaftankaas badan marka wuxuu keenaa qalbiga oo qallalo waaliidaa'i waalxiqdi xaasidnimo iyo dhib wa suquudi almahaabati waalwaqaar qofka inay heybadda ka dhacdo waaladii yaslamu min dalika huwa almubaax intaas wixii ka nabadgalana waa mubaax kaftankii intaas ka nabadgalo waa kaas marka labadaana marka sidaasaa lagu jamcina yataqammacna ay annahunna yatagayabna minhu waa iska qarinaayeen xijaab gadaashiisayna galaayeen ayb wastudila bihada alxadiidi calaa jawaazi itikaadi suwari albanaati waalucabi min ajli lacibi albanaati bihinna ayaa laga qaadanaya ibnu xibbaan isaga waaba terjamayo wuxuu yidhi alibaaxatu lisikaari اnnisaa'i allaciba biاllucabi saasuu baab ka dhigtay ayb baabu اlmudaaraati maca annaasi baabu bayaani xukmi اlmudaaraati dadka oo hadalka loo jilciyo oo shartooda si laysaga ilaaliyo waxa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay maca annaasi dadka wa yudkaru can abidardaa waxaa laga sheegay inuu yidhi innaa annagu lanakshiru waxaan u muusoonaynaa oo aan ilkaha u furaynaa oon u dhoolla caddaynaynaa waan dhoolla caddaynaynaa fii wujuuhi aqwaamin dad wejiyaalkooda ayaan ku dhoolla caddaynaynaa wa ina quluubanaa quluubteennana latalcanuhum way lacnadaysaa quluubteenna iyadooy necab tahay oy lacnadayso ayaan u qoslaynaa aan u weji furaynaa marka weji furkaas marka maxaa laga wadaana iyaga shartoodaa laga dhowrsanaa waa dad shar badan haddaan weji furfurnaan lagu qaabilin mafsado iyo dhibaatay la imaanayaan marka waa u qoslaynaa qalbigana waa ka necabna qofku mar walba hal xaalad ma dadka ma wada hal hal xaalad iyo hal nidaam iyo hal barnaamij dadka kuma soco karaan lagumana wadi karaba laakiin farqibaa u dhaxeeyo mudaaraadka iyo mudahanada haddaad diinkaaga uga tanaasusho qof raalligelintiisu waa mudaahana wadduu low tudhinu fayudhinuun mudahana ha u malaynin middaan mudaaraadna waxay tahay diinkaagii waa ku nadiif ninkan shartiisa iska ilaalinaya inay diinkaaga ku timaado diin baad ba ilaalinaya mudaaraadka mudaaraadku diin ayaad ilaalinaysaa diinkaagii inuunan dhaawacmin dartiis ayaad ninkan si fiican ula dhaqmaysi ayb mar horena waa soo sheegnay farqiga mudaaraad iyo mudaahano u dhaxeeyo halkanna wuu ku sheegay sharax qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can ibni lmunkadir ayb marka qofka haddii uu ummadda o dhan isku mid ka dhigo waa iska wareer wixii shartooda aada iska dhowri kartana saa isaga dhowri kartid ku dadaal adoon diinkaaga ka tanaasulin de wixii aan saas u baahnaynna de waxaa u caddaysa karta u caddayso ayb qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can ibni lmunkadir anahu xadatahu curwat bnu zubayr ana caaishata akhbarathu anahu ista'dana cala anabiy sal ly slam rajulun nabiga nin baa ka istiidaan dalbay faqaala iidanuu lahu u idma ayuu yidhi fabi'sa bnu lcashiira qabiilada kan ka dhashay baa baas lahaaday ow bi'sa aqulcashiirati falamaa dakhala markuu soo galay alaana lahu lkalaam hadalkii waa u jilciyey faqultu lahu yaa rasuula allah qulta maa qulta wixii aad tiri baa tiri uma alanta lahu fi lqowl warkana waa u jilcisay faqaala ey caaishatu yaa caaishatu ina shara annaasi dadkan ugu shar badan mansilatan xagga darajada cindallahi ilaahay agtiisa man tarakahu qofka uu ka tago waay ow wadacahu nnaasu ama dadku ay ka tagaan itiqaa'a fuxshihi war xumadiisa ka dhowrsigeeda iyo ficil xumadiisa ka dhowrsigeeda darteed ay uga tagaan ayb adi inaad xumaan siyaadiso malu ma la rabo ninkan haddaad war si kulul ula hadasho ama aada weji tubto waxaa laga yaabaa inuu kasii darabo oo uu dembi adna ku geliyo isagana isgeliyo kaasoo kale marka daa ayb xadiidkan marka uuna soo maray kitaabuladab baan ku soo marnay laftirkeeda qaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdilwahaab qaala akhbaranaa bnu culaya wahuwa ismaaciil bnu ibraahiima bni miqsam almacruufu bibni culaya qaala akhbaranaa ayubu huwa bnu abi tamiimata asaktiyaaniy can cabdillaahi bn abi mulaykata ana anabiya sala allahu alayhi wasalam uhdiyat lahu waxaa loo hadiyeeyey aqbiyatun maryo aqbiyada jamcu qabaa'in weeyaan waana soo sharaxnay ayb waa marada dheer ee kor laga soo gashto qamiiska ga oo laakiin jilbaha meelahaas ku eg gadaalna ka jeexan ayb oo dadka caafimaadka ay ku shaqeeyaano min diibaajin ka samaysan musararatun bidahab dahab lagu galuuseeyey faqasamahaa fii naasin min asxaabihi buu dhex qaybiyey wa casala minha waaxidan mid ayuu gaar u dhigay limakhramata ayuu gaar u yeelay falamaa jaaa markuu yimid makrama qaala waxa uu yidhi qaba'tu haadaa laka kan ayaan kuu qariyey qaala ayuubu bithawbihi maradiisa wa annahu yuriihi iyaahu waa tusaayey wa kaana fii khuluqihi shay-un ninkaa makramana dabeecaddiisa waxbaa ku jiray yacnii fiihi shay-un markuu leeyahy yani waa dabci qallafsanaayo kale wa marka maadaama nin dabci qallafsan uu yahay dart saas darteed ayuu nebiga maro intuu meel u dhigay haddana u soo bixiyey maradan adaan kuu qariyey dabci xumadiisa lasagayaa lasaga ayuu isaga moosayaa nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka riwaayadii hore kuma jirin ogaa dabci xumada iyana waxay ka muuqaneen riwaayadii hore waxaan soo marnay wiilkiisaa la socda miswar markaasuu yii orod nebiga iigu yaar wiil qof marka nebiga qadarkiisa yaqaano iyo bax nebiga ii waxa ii soo kaco ma dhaheen ayb horaan usoo marnay rawaahu xamaadu bnu zayd can ayuuba wa qaala xaatim bnu wardaan qaala xadaanaa ayuubu can ibni abi mulaykata can ilmiswar qadimat cala anabiyi sala allahu alayhi wasalama aqbiyatun meeshaan wuxuu yidhi qaala bnu baaal almudaaraatu min akhlaaqi lmuminiin muminiinta akhlaaqdooda waaye qof uun iska adadag un mar walba iska qallafsan ma ahan almudaaraatu min akhlaaqi almu'miniin wa huwa khafdu ljanaaxi linnaas dadka in garabka loo raariciyo waliinu lkelimati warka la jilciyo wa tarku liqlaadi lahum fi lqowl in warka lagu adkeeyana laga tago wadalika min aqwa asbaabi alulfati dadka in lasoo dunto sabab asbaabteeda midda ugu xooga badan qofkii hadda nebiga ninkan uu sidaan yeelay uu maro gaara intuu meel u dhigay haddana uu yidhi maradan adaan kuu dhigay xoogaa waa soo jilcaa soomaa dabciga adag waa kasoo tega uu kasoo tegaya aa fiicantaa ayb qofka laakiin haddaad uun adoon waxna ka qaadi karin haddaad meel uun la istaagto waa gaal waa bidci waa faasiq waa kadaa wax a ka keenaysid male dadka marka muslimiinta waxaa la rabaa ulfa in lasoo dumo oo kan jaahilkaa jahligiisa laga jeesto laakiin lasoo dumay wadanna bacduhum ana almudaaraata hiya almudaahana faghalita liana almudaaraata manduubun ilayha wاlmudaahanata muxaramatun wاlfarqu ana almudaahanata min addihaan wa huwa aladii yadharu cala الshayءi wayasturu baaطinahu wfasaraha alculamaau biannahu mucaasharatu alfaasiqi wa idhaaru alridaa bimaa huwa fiihi min gayri inkaarin calayhi waa inaad fisqigiisa iyo balaayadiisa ku raalli gelisid oo aadan ka muujinin inaad ka xun tahay fisqigaas waalmudaaraatu hiya alrifqu biljaahili fi altacliimi wa bilfaasiqi fi nnahyi can ficlihi wa tarku aliqlaadi calayhi xaysu laa yudhiru maa huwa fiihi walinkaaru calayhi bilutfi alqowli walficli walaa siyamaa ida اxtiija ilaa ta'alufihi wanaxwi dalika ayb meeshaana marka waa meel kaloo mudaahanada ay ku kala saaray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yuldaqu lama qaniino almu'minu mu'minka min juxrin god hal god maratayni laba jeer wa qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi laa xaliima dulqaad nin dulqaad ku sifaysan ma jiro ilaa bitajribatin tajribo ma ahane ninka dulqaadka leh ood aragto oo kaadsiimada iyo dulqaadka leh waa nin wax soo jarribay oo tajribo lahu leeyahay leanna qofka hadduu wax ku dhaco qalad arrintuu si is uu u maleeyo ee uu galo arrinkii marka uu ku xumaado dhibaata ay ku dhacdo marka labaad waa ka leexana arrintaas ta'ni iyo dulqaadou ka muujina tii horaa u keentay marka taas ayb macnahaasu ka wadaa marka ninka hadduu wax jarribo ta'ni iyo dulqaadou leeyahay walidaalika dadku siday u kala da' badan yihiinay sida haalibka u kala deg ay u kala u kala dulqaad badan yihiin leanna ninku hadduu aad u weyn yahay wax badanuu soo arkay waayo aragnimo badan uu leeyahay mafaasidda ibnu alciz ibnu cabdisalaam wuxuu leeyahay mafaasidda adduunyada waxaa lagu gartaa tajaarub bitajaaribaa lagu gartaa adduunye aakhiraana sharciba lagu gartaa dab in adduunye lagu garto waxaa arkay gaalada mararka qaar shay bay ku dhacayaan dhibaato waa qorayaan waa diiwaan gelinayaan taariikhay ku darsanayaan mar labaad aan iska ilaalinay leeyahay waxbaa ugu hagaagaya oo adduunyadooda ku saabsan ayb marka qof xataa mararka qaar xayawaanka meeshii dhibaato ay ka dhacdo waa ka joogsana bacdi alxayawaanaat waa saas laakiin dad iska soo taagan ummad marka la habaar uu ku dhaco ama shiddo ay ku dhacdo ama dulmi yacni abaalkiis laga gudaayo kale wax ma garanayo shalay wixii uu ku dhacayo haddana maanta ku dhacaa berri ku dhacaa berri dambe u ku dhacaa ayb war waxaan ka soo jooga ma lagu karo wa qaala mucaawiyatu laa xaliima ila bitajribatin ayb mucaawiya isagaa wuxuu ahaa yudrabu bihi almathal fi lxilmi xagga dulqaadka mithaal isagaa lagu soo qaataa walidaalika muddo dheeroo wax xukumayey mucaawiya radia allahu canhu inuu muddo dheer wax xukumo iyadoon laga hor imaanin la nicin ayuu muddo dheer wax maamulayay waxaa la yidhi wou dulqaad badnaa ayb oo marka siyaasadiisa marka ragba iyo rahba labadaasba waa lahay waana laga cabsanaayey gacantiisana waa waa waa furnayd mararka qaarna dadka waa ka waxuu ka samey jiray waa u dulqaadan jiray inuu arkaynin oo kale ayuu ula dhaqmi jiray ayb laakiin ninkii qasaawo dadka kula dhaqmo kii waxyeelaba qoorta ka gooyo sida xajaaj iyo raggiisoo kale ama wixii ku siiro ah iyagana sidaasoo kalea u dambaysa sida aalibkaiyagoo un la eryaayo ama un la dhibaayo lay dhimanayan ayb qofku markuu qasaawo kula dhaqmo dadka qasaawadu marka ma weji fiican ayb muddo dheerna waxba ma xukumi karaba qofkaas oo kalena muddo dheer qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa alleytu can cuqaylin can الzuhriyi can ibni اlmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam anahu qaal laa yuldagu اlmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin god waaxidin hal amartayna laba jeer xadiidkan marka macnihiisu wuxuu yahay meel uu ku dagmay mar labaad kuma dagmo mu'minku fadin waayo dhug buu leeyahay bacdi alculamaana waxay ku fasireen adduunyada qofkii lagu ciqaabo dembi uu geystay darteed aakhiro ciqaabkeeda looguma daro laba macno waay laba tafsiir way tafsiirkaas abu daawuud atayaalisi ayaa midka dambe ku macneeyey laa yucaaqabu fi dunyaa bidembin fa yucaaqaba bihi fi laakhira ayuu yidhi laakiin waxaa soo degdegaysa macnaha hore in laga wado ayib meeshaas marka xadiid baa wuxuu leeyahay laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn nebiga ugu horreeya layr wax yidhi loogama horreynin akale war gaaban oo macnihiisu aada u ballaaran yahay wa awalu qaar marka waxay yidhaahdeen qaarna sidaas maahanoo mahmaaha hayde wa awalu maa qaalahu markii ugu horreyso nebigu uu yidhi wuxuu ku dhahay liabi cazata aljumaxi wa kaana shaaciran gabyaayo aha fa usira bibedrin bederaa lagu qabtay fa shakaa caa'ilatan wa faqran wuxuu ka sheegtay inuu saaxibulciyaal yahay faqiirna yahay famana calayhi nabiyu sal ly slam nebigu waa iska daayey wa atlaqahu bigayri fidaa'in wax lacaga lagama qaadin oo isku furto fadafira bihi biuxudin ninkii marka sidaa loo cafiyey haddana uxudow dagaal soo galay dhab waa la qabtay marka uxud buu gacanta ku dhigay nebiga fa qaala waxau yidhi munna calaya maantan iska keydaa buu yidhi galladayso wadakara faqrahu wa ciyaalahu ayuu sheegay fa qaala wuxuu yidhi nebiga laa tamsax caaridayka laa tamsaxu caaridayka bimakkata taquulu sakhirtu bimuxammadin maratayn hinaadan wuxuu yidhi goonkaaga iyo wejigaaga maka ku masixin maku tirtiraysa wejiga kuma masaxanaysiduu yidhi maka dhexdeeda adoo dhahayo maxamedaan ku jees jeesay waa siray haddana waa siray mar labaad maku sheekaynaysid wa umira bihi faqutil waa la dilay marka yani maraad aniga aada idagtay waay mar labaad ma idagaysa waa ku dila wuu dilay marka nabiga sal l slam xadiidkan marka macnihiisu waxyaabahaasa xoojinaya in sidaa laga wado ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa buu yidhi ayb wa qaala tuuri bishti hada sababu yudacifu alwajha athani yacni alriwaayata bikasri alghayn cala alnahyi waajaaba aطiibiyu biannahu yuwajahu bian yakuna sal ly slam lama ra'aa min nafsihi الzakiyati almayla ila alxilmi jarada minha mu'minan xaaziman fanahaahu can dalika yacni laysa min shiimati اlmu'mini alxaazimi ninka mu'minkae dhugta leh alladii yaqdabu lilaah alla u caroonaya xaqiisu maaha mana habboona an yankhadica inuu dagmo min alghaadiri midka dhakraayo xaggiisa almutamaridi inuu ka dagmo falaa yastacmilu alxilma fii xaqihi nin dhagar badan dulqaad looma isticmaalo asaga bal yantaqimu minhu waa ka aarsanaya ninka haadirka ee dhagarowga ah dulqaad male asaga ninka iska dhagweynka ah ama dhibkan uun iska sameeyey laakiin dhagar aynan ku jirna laysaga dul qaataa bal yantaqimu minhu waa ka aargoosana wa min hada qowlu caaisha man taqama linafsihi ilaa an tuntahaka xurmat ullaahi fayantaqima lilaah qaala wuxuu yidhi fayustafaadu diibi wuxuu yidhi fayustafaadu min hada waxaa laga faa'iideysanayaa ana alxilma laysa maxmuudan mutlaqan dulqaadku sideedaba yacni mar kastaa maxmuud ma ahano ma la mahadiyo kamaa ana alxarada dulqaad la-aanta sida ay u tahay leysa maxmuudan mutlaqan mar kasta mid la mahadiyo ayb ka mid walba booskiisuu ku fiican yahay waqad qaala tacaala fii wasfi asaxaabati ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum baabu xaqi dayfi martidii xaqeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa rawxu bnu cubaadata qaala xadaanaa xusaynu can yaxya bni abi kaiiri can abi salamata bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni camrin qaal dakhala calaya rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa ii soo galay faqaala alam ukhbar anaka taquumu leyla watasuumu nahaar qultu balaa qaala falaa tafcal qum wanam wasum waafdir faina lijasadika calayka xaqan waina licaynika calayka xaqan waina lizawrika meesha ninka adiga kusoo booqanaya martida ku ah calayka xaqan ayuu kugu leeyay waina lizawjika calayka xaqan wainaka casaa an yatuula bika cumurun cumri inuu kugu dheeraada laga yaabaa waina min xasbika an tasuuma min kuli shahrin alaaat ayaamin faina bikuli xasanatin cashra amhaaliha fadalika adahru kuluh qaala fashadadtu waa isku adkeeyey fashudida calaya waa laygu adkeeyey faqultu fainii udiiqu gayra dalika ayaan awoodayaa qaala fasum min kuli jumcati alaaata ayaamin qaala fashadadtu fashudida calaya qultu udiiqu gayra dalika qaala fasum sawma nabiy llaahi daawuud qultu wamaa sawmu nabiy llaahi daawuud qaala nisfu dahri waxaan kusoo marnay kitaabu sawm baabu ikraami adayfi wa khidmatihi iyaahu binafsih martiga oo la karaameeyo iyo in qofku u khidmeeyo nafsadiisa oo ugu khidmeeyo oo isagaba uu u adeego wa qowlihi tacaala dayfi ibraahiima almukramiin qaala abuu cabdillaahi bukhaari waa yuqaalu waxaa la yidhaha huwa zawrun martiga wa haaulaai zawrun zawr ayaa masdar ah masdarkana lama jamciyo ayb wa dayfun wa macnaahu adyaafuhu wa zuwaaruhu ayb adyaafuhu martidiisa wa zuwaaruhu adyaaf marka waa jamcu qilo wa duyuufna waa jamculkatra wa liannahaa masdarun waa masdar buu yidhi milu qawmi haaulaa yacni qowmi ridan wa cadlin wa yuqaalu waxaa leeya marka cadlun iyo ridan weligood ma isbedelayaan laba hadday yihiin iyo saddex iyo afar ayb oo masderka lama lama jamciyo ilaa tanwiic in loo jeeda maaha mararka qaar haddii tanwiic loo jeedo waa la jamcin karaa kitaabu ljinaayaat ayaa laleeyahy isagoo masderaa la jamciyey maxaa loo jamcinaa marka biictibaari anwaacihaa baa la fiirinaa markaas ayb wa yuqaalu waxaa la yidhaha maaun gawrun wa bi'run gawrun wa maaani gawrun wa miyaahun gawrun waka gawr ma isbedelayo waa masder wa yuqaalu algawru alghaa'iru baa la yidhaha laa tanaaluhu kan biyaha hoos galo laa tanaaluhu dilaa'u wadaamaha aynan gaaraynin kullu shayin shay kasta oo gurta fiihi hoos aad usii gasho fa huwa maqaaratun god tazaawaru tamiilu suurat lkahfi aayadda ku jirta sheegtara shamsa idaa alacat tazaawaru can kahfihim ayb tazaawaruna waa la akriya ay tamiilu ay leexanaysa waa min azawari min azawari ayaa taas laga waalswaru alamyalu waay qaala xadaثana cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can saciid bn abi saciidin almaqburiyi can abi shurayxin alkacbiyi ana rasuula اllahi sal l slama qaal man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah martigiisa ha karaameeyo jaaizatuhu ha karaameeyo jaa-izatuhaa jaa-izadiisu yowmun wa leylatun waaye maalin iyo habeen wadiyaafatu alaaatu ayaam martisoorkuna waa saddex maalin marka saddexdaas maalin habeenka iyo maalinka ugu horeeyo jaa-izaa la yidhaahdaayo martisoor badan inuu sameeyo labada maalinoo kalena intii caadada ah ayuu sameynay famaa bacda dalika intaa wixii ka dambeeya fahuwa sadaqatun waa sadaqo walaa yaxilu lahu ma xalaalaha an yatwiya cindahu agtiisa un inuu ku nagaado xataa yuxrijahu ilaa uu dhibaato geliyo ninka martida maaha ninka inuu iska ag fadhiyo uu agtiisa iskaga nagaado ilaa uu dhib geliyo qala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku milahu wazaada man kana yuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qala xadaanaa cabdulahi bn muxamed qaala xadaana bnu mahdiyin qaala xadaanaa sufyaanu can abi xasiinin can abi saalix can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal man kana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falaa yu'di jaarahu deriskiisa yownan dhibin waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah martidiisa ha karaameeya waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qaala xadathana qutaybatu qaala xadathana alleyth can yaziida bni abi xabiibin can abi lkhayr wahuwa alyazani can cuqbata bni caamirin anahu qaal qulnaa yaa rasuula allah inaka tabcahunaa waadna diraysaa fananzilu biqowmin dad ayaan ku degaynaa falaa yaqruunanaa nama marti sooraayaan famaa taraa maxaad arkaysaa taadna dirto annagoo sii soconna dad baan sii maraynaa nama marti sooraayaan faqaala lanaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu nagu yidhi in nazaltum biqowmin haddaad qolo ku degtaan fa amaruu lakum ay idiin amraan bimaa yenbagii wax u habboon lidayfi martiga faqbaluu aqbala fa in lam yafcaluu haddaynan samaynin fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martisoorka xaqiisa alladii yenbagii lahum marti u habboon martidii marka waa inay waajib tahay haddaynan martisoor idiin samaynin ka qaata wax martisoor idiin ka badanna ha ka qaadanina waa dafarki masalatu dafar xaqaagii ood meel ka heshay dembi kuguma laakiin culammada waxay kala qaadaan beled iyo baadiyo waxay yidhahdaan baadiyo markay tahay haa leanna haddii ninkaas uunan ku hooynin inaad dhimataaba laga yaaba ile meel kale cid kale inaadan araga ayaa dhici karto ayb qaar waxay dhahaan saxaabaday u bannaanayd bis oo ayagu jihaad ku jiray oo yacni ayb qaar waxay leeyihiin may saas maahane waxay tahay magaalada laakiin lama ogola leanna magaalada hadduu kan ku martisoori waayo nin kale aad waxbaha ka qaadin ninkan dad kale aad helaysaay aduu qowlkaas marka magaalo iyo baadiye u kala soocayaad moodaa inuu xoog leeyahay ayb qaala xadathana cabdullaahi bnu muxamed qaala xadathana hishaamu qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi can abi salama can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ha wanaajiyo waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyasil raximah waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut xadiikan waa iska daahir baabu sunci acaami kuwaan martidan iska dhamaynayna baabu sunci acaami watakallufi lidayfi cuntadii samaynteeda iyo isku kallifid martiga laysku kallifo ayuu u baab yahay qaala xadatanaa maxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qaala xadatanaa jacfaru bnu cawn qaala xadatanaa abulcumays can cawni bni abi juxayfata can abiihi qaal aakha anabiyu sala allahu alayhi wasalama bayna salmaana wa abidardaa nabiga wuxuu walaaleeyey salmaan iyo abudardaa fazaara salmaanu abadardaa ayuu soo booqday fara'aa wuxuu arkay umma dardaa ummu dardaa ayuu arkay mutabadilatan iyadoo yacnii hay-adeedu ay tahay hay-ad wax ziinaa aynan ka muuqanin fa qaala laha wuxuu ku yidhi maa sha'nuki sha'nigaagu waa maxay yacni iyadoo basaasan qaalat waxay tihi akhuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi ddunyaa walaalkaa abudardaa adduunya wax danaba kama leh fajaءa abudardaa ayaa yimid fasanaca lahu dacaaman cunta u sameeyey faqaala kul cun fainii saa'imun anigu waa soomanahay qaala salmaan wuxuu yidhi ma ana biaakilin xataa ta'kula anu mid cunaaya mi ilaa ka cunto faakala waa cunay falamaa kaana leylu habeenkii markay ahayd dahaba abudardaa yaquum abudardaa wuxuu doonay inuu qiyaamuleyl sameeyo faqaala nam seexa ayuu yidhi fanaama waa seexday uma dahaba yaquumu dabadeed waxuu doonay inuu haddana kaco faqaala nam falamaa kaana aakhiru leyli markay ahayd qaala salmaanu qum ilaana hadda istaag qaala fasallayaa way tukadeen faqaala lahu salmaan ina lirabbika calayka xaqan walinafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan faacdi kula dii xaqin xaqah faata nabiya sal ly slam fadakara dalika lahu faqaala nabiyu sal ly slam sadaqa salmaan abuu juxayfata wahbun isuwaa'iyu yuqaalu wahbu lkhayr ayaa la dhihi jiray meeshaas marka abudardaa waa isku kallifay martidiisa baabu maa yukrahu min algadabi waaljazaci cinda adayf baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yukrahu la nacaayo min algadabi caro waaljazaci argagax cinda dayfi martida agteeda qala xadaثna cayaash bn اlwaliid qala xadaثna cabdاlأclى qala xadaثna saciid اljurayriyu can abi cثmaana can cabdالرaxman bn abi bakrin radia allahu canhuma ana abaa bakrin tadayafa rahban abu bakr baa waxuu martisooray jamaaco faqaala licabdiraxmaan bu wuxuu ku yidhi duunaka adyaafaka war martidaada ogow fainii munطaliqun ila nabiy sal l slam aniga mid nebiga u tegayaan ahay fafruq min qiraahum ka faaruq noqo ka dhammaaw martisoorkooda yani martisoora u dhammay martigooda qabla an ajii'a intaanan imaanin ka hor faindalaqa cabduraxmaan waa tegey faataahum bima cindahu wixi uu haayey buu u keenay faqaala waxa uu yidhi icamuu cuna faqaaluu waxay yidhaahdeen ayna rabu manzilinaa gurigeennaan aawey ninkii iska lahaa qaala icamuu war cuna qaaluu maa naxnu biaakiliina xataa yajii'a rabu manzilinaa innaga ma cunayna ilaa ninka gurigale uu yimaado qaala iqbaluu cannaa qiraakum war naga aqbala martisoorkiinna fainahu in jaa'a haddii uu yimaado walam tadcamuu walxaal lam tadcamuu aydnan waxba cunin lanalqayanna minhu waxbaan kala kulmaynayo faabow way diideen facaraftu annahu yajidu calaya cabdiraxmaan marka wuxuu yidhi abuubakar inuu ii caroonayaan gartay falamaa jaa'a markuu yimid tanaxaytu canhu waa ka leexday waa ka dheeraaday ka fogaaday faqaala maa sanactum maxaad samayseen faahbaruuhu way u sheegeen faqaala yaa cabdaraxmaan fasakadtu waa aamusay uma qaala yaa cabdaraxmaan fasakadtu faqaala wuxuu yidhi yaa kunharu war doqon yahow aqsamtu calayka allaan kugu dhaariyey in kunta tasmacu sawtii haddaad codkayga maqlaysid lamaa ji'tanii ilaa waa ii imaanaysaa ayb lamaa ji'ta yacni ilaa ji'ta waad imaanaysaa fakharajtu waan baxay aqsamtu calayka wuxuu yidhi in kunta tasmacu sawtii codkayga haddaad maqlaysid lamaa ji'ta waad imaanaysaa macnaha fakharajtu waa soo baxay faqultu sal adyaafaka martidaada su-aal faqaaluu waxay yidhahdeen sadaqa runow sheegay ataanaa bihi waa noo keenay qaala fa inama intadartumuunii waa isugteen wallaahi laa adcamuhu leylata cawadaan waxba ma cunaayo faqaala alaakharuuna kuwii kale waxay dhaheen wallaahi laa nadcamuhu xataa tadcamahu ilaahan ku dhaaranay annagana ma cunayna ilaa a ka cunto qaala wuxuu yidhi abubakar lam ara ma aanan arkin fi shari shar ka leylati caawa oo kale labadiiba waa dhaarteen waa in la dhaar furo weylakum maa antum war idinku maxaa tihiin lima laa taqbaluuna cannaa qiraakum martisoorkiinna maxaad nooga aqbali laadihiin haati dacaamaka keen cuntadii fa jaahu waa keenay fa wadaca yadahu gacantiisuu geliyey abubakar faqaala bismi illaah aluulaa dhaartii hore lishaydaani bay u sugnaatay faakala waa cunay wa akaluu way cuneen iyagana marka dhaartii waa ka kafaaro gutay xadiidkan kitaabulambiyaa aan kusoo marnay calaamaat nubuwa iyo calaamaat nubuwa aan kusoo marnay baabu qowli dayfi lisaaxibihi laa aakulu xataa taakul fiihi xadiidu abi juxayfata can اnabiy sal ly salam xadiidkii hore qaala xadaanii muxamed bnu lmusanى qaala xadaana bnu abi cadiyin can sulaymana can abi cuثmaan qaala cabduraxmaan bnu abi bakrin radia allahu canhuma jaءa abu bakrin bidayfin lahu ow biadyaafin lahu faamsaa cinda اnabiy sal ly salam habeenkiiba wuxuu soo joogay nebiga agtiisa falamaa jaءa qaalat ummii markuu yimid baa hooyaday waxay tidhi ixtasabta ixtabasta can dayfika martidaadii waa ka daahday ow adyaafika alleylata cawadaan qaala maa cashaytiihim oo maba cashaysiinin miya faqaalat caradnaa calayhi waa u bandhignay ow calayhim faabow way diideen ow faabaa faqadiba abuu bakrin abuu bakar waa carooday fasaba wajadaca waa caayey yanii cabdiraxmaan wajadaca yanii cay buu sanka uga gooyeen marka ama waxalafa laa yadcamuhu wou dhaartay inuunan quuda cunaynin fakhtaba'tu ana ani waa dhuuntay yidhi cabdiraxmaan faqaala yaa kunharu faxalafat ilmar'atu laa tadcamuhu xataa yadcamahu waa dhaaratay marka naagtii markaasay tihi laa ma cunaysid xataa yadcamahu ilaa uu cuno faxalafa adayfu martigiina waa dhaartay aw iladyaaf anlaa yadcamahu inuunan cunin ow yadcamuuhu ayb ilaa an yadcamuuhu ilaa ay ka cunaan iyaga xataa ayb aw iladyaafu anlaa yadcamahu ow qaala yadcamuuhu inaynan cunaynin bay ku dhaarteen martigiia ama hal ah ama dhowr nin ah macnaha shakuraawi baa ku jira xataa yadcamahu ilaa uu isaga ka cuno faqaala abuu bakrin kaana haadihi min ashayaan dhaartaan waxaad moodaa shaydaan inay ka ahaatay fadacaa biacaami cuntadiibuu u yeedhay faakala waakaluu fajacaluu laa yarfacuuna luqmatan luqmad kor ma aynan u qaadaynin ilaa rabaa min asfalihaa hoos ayay ka soo kordhaysay akharu minhaa wax ka badan luqmaddii faqaala wuxuu yidhi yaa ukhta banii firaas maa haada faqaalat waqurati cayni inaha alaana hadda ayaa la akharu ay badnaan badan tahay qabla an na'kula inta aanan cunin faakaluu way cuneen wabacaha biha ila nabiyi sal ly salam nebigu u diray fadakara annahu akala minhaa wuxuu sheegay inuu nebiga ka cunay idkaanna waxaan kusoo marnay kitaabu calaamaati الnubuwa hada aakhiruhu wbiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslama cla nabiyina muxamed